haddii faqri iyo gaajo iyo amni darro iyo dhibi ku soo marto inaad sabirtaa loo baahan yahay ilaad ka gaadhaysa nicma alcabdu innahu awaab haddii magac iyo maamuus iyo xoolo iyo suldo iyo waxaan ku soo maranayana imtixaan kalow inaad shukri noqdo oo abaalkeed marisaa baa lagaa rabaa ilaa aad ka gaadhaysa mansilada ah nicma alcabdu innahu awaab idan waxaan leenahay dunidu aynu ku nool lahay waa imtixaan gebigeedba nabluukum bishari walkhayr bay taagantay ambiyaduna waa dadka ugu badan ee imtixaanka la geliyey nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka mid yahay ambiyada imtixaanaadka oo dhammi soo mareen isagoo laga xoog badan yahay oo saxaabadiisa hortiisa lagu tumayo lagu garaacayo wuu soo maray isagoo xoog badan oo sulqa iyo power haysto dowladdiisa xoog badantay oo dadku afwaajan diinta u soo gelaya wuu soo maray waxay idhaahdaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam moxamedi imtixaanaadka dhammaantood wuu soo maray ayi imtixaan aad sheegata bay leeyihin haddaad siirada nebi moxamed akhrido waad ku arkaysaa wax u dhigma ayi imtixaan bini aadam uu sheegtana qur-aanku taariikhda uu ka warramaya ambiyada waad ku dhex arkaysaa maalan nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam fitnatu lqariib buu soo maray dadkii u dhowaayoo lagu imtixaamay isagoo rasuul ah oo ilaahay soo diray oo dadka khayr u sheegaya ayaa dadka kuwii ugu dhowaa beeniyeen abujahl iyo abulahab iyo quraysh iyo tolkii ugu dhowaa adigoo wanaag sheegayoo lagu leeyahy waa kadaab waa beenaale ama waa saaxir ama waa caynkan lagugu tilmaamayo ilaa xad intay daba galaan adeerkii uu daba socdo oo markuu is idhaahdo cidla hadal uu idhaahdo anaa wiilkan adeerkiiyo waxba ma oga waa waa sixirroole iska dhaaf haddii adeerkaa ku daba galo bal adigu qiyaas adeerkaayo aabbahaa la dhashay oo kaa weyn hadduu ku daba socdo oo midhkaad sheegtaba cagsigeeda uu sheegayo u leeyahy ka yar annagaa dhalay oo waa adeer baanu ahay waxba kama jiraan waxaa uu sheegayo yacni cidhiidhigaad dareemi lahayd intuu leekaanaya kii kuugu dhowaa markuu xadkaaski kaa taago ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu u soo dejiyey qur-aanka markaa laynoogu tilmaamayaa imtixaanaadkaasi wax lagaga gudbo oo ay ka mid tahay inuu qalbiga bini aadamku cidhiidhigaasi aanu dareemin cidhiidhi kastoo aad dareemto wax lagaga caafimaado alaslu qur-aanku wuxuu tilmaamaya alaa bidikri اllaahi taطmainu اlquluub ilaahay xuskiisa in qalbigu ku dego nusuus badan oo qur'aan iyo xadiidiba way soo arooreen oo markaa masaa'il badan oo noocaasiya ka warramaya bitafsiil salliga nebiga ka mida kuwa laakiin waxaan u dan leennu inaan maanta ka hadallo altasbiix faqad tasbiixu erayga macnihiisu waxa weeyaan subxaan allah markaad leeday ilaahay baad xumo ka hufaysaa bay odhan jireen culammada soomaaliyeed ama si kale haddaynu u tilmaamno waa tansiihu rabbi can innaqaa'is waa ilaahay subxaana wa tacaala aad ka nasahayso ka fogaynayso ceeb oo dhan ilaahay uma cuntanta baad leeday waxa naqsiya oo dhamme ilaahay uma cuntamo ilaahay kamaalaadkuunbaa u cuntama alxamdu lilaahi baa markaa ilaahay aad kamaalka u sugayso ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay markaa walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun markii ilaahay ka soo warramay istihzaa ay qur-aanka ku sameeyeen ilaahay kitaabkiisa ku sameeyeen rabbi gaalnimaday ka gaaloobeen waxay xumo sheegayaan ilaahay abuurto waxa ay ka sheegayaan nebigiisii ay waxaa ka sheegayaan dadka waxaan ka sheegayo qariibkiiyo dadkii ugu dhowaaya ayaa ilaahay wuxuu leeyay fii suurati alxujaraat walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk waa ognay baa ilaahay yidhi in laabtaadu cidhiidhiyoomayso waxay kugula hadlayaan iyo waxay alle ka sheegayaan ee adiga waxa la rabo fastac bimaa tu'mar waacrid cala almushrikiina inaa kafaynaaka almustahzi'iin alladiina ilaahay wuxuu soo sifeeyey waxa ay samaynayaan dabeetana waxaa la yidhi walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk waa ogna in laabtaadu cidhiidhiyoomayso ee fasabbix bixamdi rabbik wa kun min asaajidiin fasabbix tasbiixso ilaahay xumo ka huf multabisan bixamdi rabbik adigoo ku maraya amase ku dheehaya alle ammaantiisa wa kun min asaajidiin inta sujuudaysa ee ilaahay fooda dhulka u dhagaysana ka mid noqon culammadu waxay dhaahdaan maxaa diiqu sadri inta laga warramay loo yidhi fasabbix waxay dhaahdaan huwa tiriyaaq waa dawaa'un yustashfaa bihi waxa lagu caafimaadaya waxa way markii xanuunka loo sheegay ee dhibta haysata ayaa ilaahay yidhi sidaa yeel sida nebiga la yidhi yeel bay culammadu leeyihiin waa sida laabtu ku caafimaado walidaalika baa qur-aanka meelo badan waxaa ku soo arooray qad naclamu inahu layaxsunuka aladii yaquuluun ama falacalaka taarikun bacdu maa yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruka an yaquuluu lowlaa unzila calayhi kanz aw jaa'a macahu malak falacalaka baakhicu nafsaka calaa aathaarihim in lam yuuminuu bihada alxadiidi asafa aayaad badan baa soo arooray oo nebiga calayhi salaatu wasalaam dadaalka uu diinta u hayay iyo dhibta lagala hor yimid iyo cidhiidhiga uu dareemayo wada tilmaamaya idan waxay culammadu leeyihin cidhiidhigaa waxa lagaga baxaa laabta qofku ay saafi noqotaa qalbigiisa itmiinaanku galaa raaxatu lbaali wanafsi uu ku helaa waa masaa'ilkan ilaahay u tilmaamay subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim ama tasbiix ilaahay oo aad u tasbiixsato iyo adigoo inta sujuudsan ama inta tukanaysa ku biira qur-aanka markaa meel kasta ama meelaha ugu badan ee nebiga la farayo in dhibaatooyinkaasi la kulmayaan waxa la farayay ama salaad iyo tasbiix nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka xadiidka saxaabadu ay warinayaan uu ku tilmaamayo idaa xasabahu amrun baadara ila asalaa haddii uu arrin dhib geliyo haddii werwer uu ku dhaco haddii uu wax mashaakila la kulmo baadara ila salaa baa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam salaaddu u degdegi jiray salaaddu u degdegi jiray sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa qur-aan tiro badan oo sabir iyo tasbiix sheegaya fasbir calaa maa yaquuluun وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فصبح وأدبار السجود في سورة قاف في سورة غافر إلهي وحليه فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وصبح بحمد ربك بالعشي والإبكار في سورة طور إلهي وحليه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وصبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فصبح وإدبار السجود وإدبار النجوم في سورة الإنسان فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صور كائن آخرنا يوردن الله سبحانه وتعالى وحو النبي سي محمد ها عليه الصلاة والسلام ووت المامية وحا وكلا كل ما يدد كاسي إن يهين wax cidhiidhi gelinaya waxay ku hadlayaan wax xun inuu yahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam rabbi wax ka sheegiisa iyo diinta wax ka sheegeeda inuu cidhiidhi dareemi doono dabeetana waxaa loo tilmaamay sabir tasbiixsana ama tuko suwar kalena iyadoo salaadda iyo sabirku isku xidhan yihin wastaciinuu bisabri wasalaa ilaahay uu ku tilmaamayo waa soo aroortay waxaa kaloo soo arooray nebiyullaahi yuunus dannuun oo tolkii markuu dhib kala kulmay ka tegay isagoo cadhaysan oo moodayeen inay ilaahay u qabanin say mufasiriintu tilmaamaan oo dabeetana bad tegay doon fuulay si kastaba ha noqotee isaga sahmiguu ku dhacay doonta ha la khafiifiya la yidhi nebiyullaahi yuunus doonta laga tuuray dabeetana wuu cunay ama iltiqaam uu libqiyey nimiri xuut weyn ayaa libqiyey alla wuxuu tilmaamayaa meeshaa cidhiidhigaa markuu galay waa cidhiidhi halkii u dambaysay baddu marka hore ileen geed la cuskadaanatay haddaad badweynta ku hafato marka horeana nolosha laga quustaa haddana haddaad bahal calooshii sii gasho hadaa walba bad ku jiray haddana bahal calooshii aad sii gasho waxaynu odhan karnaa waa meeshii u dambaysay ee nolol lagaga quusan lahaa halkaa markuu galay baa ilaahay yidhi wadannuuni id dahaba muqaadiban fadanna an lan naqdira calayhi fanaadaa fi dulumaat mugdiyadaasuu ka dhex dhawaaqay baa ilaahay yidhi muxuu ku dhawaaqayaa waxay culammadu yidhahdaan habeen madow oo bad madow oo bahal calooshii uu ku jiro ayuu dhawaaqay oo maxay leeyihin laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin wuxuu leeyahy laa ilaaha ilaa ant ilaahu keliga ayaa xaq lagu caabudaa subxaanak erayga nuu soconayna waa kan subxaanak rabbow xuma ka hufnaanta ceeb adigaan lahayn
نحيي فينا الآمال نزرع